إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gorgor looga dilay dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii lagu laayay askarta dowladda federaalka ah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kulan wada tashi ah oo u dhexeeyay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan walaayada hiiraan ayaa lagu bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer olole lagula dagaalamayo cayayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gorgor looga dilay dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa maalintii shalay tegay xerada ay turkidu ku tababaraan ciidanka loogu yeero gorgor ee ka tirsan askarta dowladda federaalka wuxuu khudbad u jeediyey ciidamo uu halkaasi tababar uga socdo hadalladii uu goobta ka sheegayna waxaa ka mid ahaa inuu qiray in boqolaal askari oo ka tirsan askarta loo yaqaano gorgor ay ku la-deen dagaaladii ay isaga hor yimaadeen ayaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamse ayaa askartii ka dhimatay ciidanka loo yaqaano gorgor oo ay ugu dambeeyeen kuwii ceeldheer lagu laayay ku tilmaamay kuwa shahiiday hase ahaatee waxay culimmada muslimiintu sheegeen in ciidan u dhintay difaaca dimuqraadiyadda iyo dastuur aan shuhado lagu tilmaami karin
waxaad ogtihiin waxa idin sugayaa iyo waajibka idin saaran intii idinka shahiiday oo tiradoodu ay badan tahay oo ay boqolaal dhan tahay guutooyin badan oo ka tirsan ciidanka loo yaqaano gorgor ayaa horay ugu burburay dagaalada ka socda dalka soomaaliya ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka
kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii lagu laayay askarta dowladda federaalka ah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi dhegtaa dhiigga loo dari ragga dhaafay samihiiye insha allah waa lagu dhugtami subaxaan dheerayne
waa sida alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah tiifiga keliya oo ay wada sugaan markii uu dagaal dhaco dhinacyada isku haya soomaaliya kuwa garabka siinaya iyo shacabka soomaaliyeed ayaa habeenkii xalay sii daayay muuqaal saameyntiisa leh lix iyo toban daqiiqo ayay alkataayib kusoo koobtay dagaalkii ka dhacay ceeldheer iyo raadadkii ka dhashay waxaana bilowga hore muuqaalka alkataayib lagu soo bandhigaya isbeddel aan wanaagsaneyn ee magaalada ceeldheer ku dhacay kadib markii maamulka deegaanka ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka وكن لي رسول الله حرصا من الأصوائب الدنيا والظاهر
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku soo sawiray ceeldheer iyagoona dib u raacay diyaaradihii u-nk ee lagu keenay markii hore waxaana hadda isku soo haray labada ciidan waa ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka sida muuqaalka laga fahmayo intaas kadib qaybta aadka loo wada sugayo ee alkataayib sii daysay waa qaabka uu ku bilowday dagaalka gaari miinisanna uu kaxeynaya haliyey naftii hura ah ayaa xerada bartanka u galay kadib waxaa saldhigga oo ahaa mid joog sara leh difaacyo waaweynna lagu geedaamayay u daatay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo saldhigga dhexdiisa gumaad ugu geystay ciidanka dowladda federaalka
أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء
فضلكم فيه شفائي
ciidamada dowladda federaalka ayaa sida caadada u ahayd bilaabay inay saldhigga ka cararaan waxayna afka aadiyeen dhul deex ah oo inta ishaad u qabato bannaan tahay tani waxay fursad dahabiya u noqotay shiishyahanada mujaahidiinta kuwaasi oo toogasho ku dilay saraakiil iyo askar badan muuqaalka waxaa lagu arkayaa gawaari gaashaaman iyo askar aad u badan oo ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaana ay ceersanayaan tiro yar oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida kataa'ib lagu yaqaanay waxay koox kasta dul saaraysaa calankooda
وارفعوا رايات ديني intaas kadib ciidamada mujaahidiinta ee ceeldheer weeraray ayaa laba qayb isku qaybiyey sida muuqaalka laga fahmayo qayb saldhigga dib ugu hartay oo dhaawacay tiraya ciidamada dowladda federaalka khaniimadii ay furteenna gawaari saaranaysa iyo qayb loo diray inay ceerisadaan firxadka ciidamada dowladda federaalka wixii ordi waayana nolosha ay ku keenaan waxaana la arkayaa tiro askar ah oo garbaduub loo wado kuwaasi oo qayb ka noqday maxaabiis u gacan gashay ciidamada mujaahidiinta sheekh mukhtaar abuu zubayr allah u naxariistee isagoo mujaahidiinta kula dardaarmaya inay tawaaduc isdhuldhigid la yimaadaan ayaal kataa'ib markan kusoo qaadanaysaa filimka markaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaah inay isu dhuldhigaan ma hadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan alla subxaana wa tacala wuxuu leeyay wadkuruu id antum qaliil mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas fa aawaakum wa ayadakum binasrih warasaqakum min alayibaat lacalakum tashkuruun alla subxaana wa tacala wuxiina farayay inaynu xusuusanno u mahad celinno aynu dacfigii iyo hasiimadii iyo dulliga aan ku jirnay dib u milicsanno marka aynu guul iyo nasri inoo soo muuqdo
xilli la kala gurayo hubkii iyo gaadiidkii dagaalka ceel dheer looga furtay dowladda federaalka ayaa waxaa soo muuqanaya mid ka mid ah ciidamada al-shabaab oo fariin u diraya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna u sheegayaa inay deexda ku ceyrsadeen ciidankii uu soo qalday allahu akbar ilaaha ku mahad iska leh cadowga alla waa awjabay waa kaasaa halkaas sii carareen allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan fariin ugu dirayaa guurguurtow guurguurtow ciidankaana soo qaldaysid iskidaa maalin kastay bartan ku baaba'aan waa soo dirtaa waa baabi'inaa waa soo dirtaa waa baabinaa ayagana ka badaalaan doqonnimada barta haddaan ku dagaalamaynan waa saaxada ceeldheer waana deexda mar badan waa dhahdeen geedeen ugu soo gabadeen balse halkan geedku ma yaalo waan ujeednaa caalamkana ogyahay ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kaloo idin leeya ma lahan allahu akbar
sheekh abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo fariin u diraya ciidamada mujaahidiinta ayaa codkiisa markan alkataa'ib soo qaadanaysa dhammaan mujaahidiinta ee fuquurta kala duwan ku sugan waxaan leeyahay allah idinka abaalmariyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna waxaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan farax gelinaya laabtoodana qaboojinaya waa sugnaanshihiinna iyo midnimadiinna allah uga cabsada awoodda uu idiin siiyey hubka iyo agabka ad sidataan ha ku hodmina ee allah talo saarta had iyo goor heegan ahaada xaraasada iska adkeeya oo habacsanaan iyo kala daadsanaan yaanu cadowgiinnu idinka dareemin hamiyiinnuna ha ahaado ixdal xusnayayn nasri iyo guul aan shareecada allah ku hirgelinno ama shahaado khaalis ah oo aan allah kula kulanno mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
intaas kadib waxyaalka taayib daawadayaasha tusaysaa khaniimadii lagu furtay dagaalkii ceeldheer oo goob lagu soo bandhigay waxaana dhex jooga askar maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaalkaasna lagu qabtay muuqaalkii ceeldheer alkataayib ka soo saartay waxaa kasoo muuqanaya cabdulle maxamed cabdi oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidankii ceeldheer ku sugnaa isagoo ku goodinayay in madaxa ciidamada al-shabaab uu lacag yahay balse cabdulle ayaa la arkayaa isagoo madaxa bacaad kula jira islamarkaana ay dileen ciidamada mujaahidiinta waxaan isku dayahaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keena meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaada meella waxaan isku dayahaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keena meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markan filimka lagu soo qaadanaya isagoo sheegaya inaysan dib dambe ceeldheer ugu soo noqon doonin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya ciidamada dowladda federaalka ee maxaabiista ahaa ee dagaalka ceeldheer lagu qabtay kuwaasi oo ku cataabaya inay ka carareen saraakiishii hogaaminaysay
mudada waxaana guruuriyadaan ahay oo eeldheer masar kusoo dababartay eeldheeraan joogaa hadda ciidankayga waayay kala ordeen saaka alasiinimaa keligii ee mujaahidiinta ay soo qabatay hadda mujaahidiintaada gacanteeda ku jira taliyaha iyagaa dhammaana waa iga ordeen aday saaka alasiinima iga ordeen magacay waa maxamed aadan isaaq waxaan ka tirsanaa ciidanka gorga iyo toban iyo toddobaad shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer ceeldheerow u diyaargarooba dabargoynta iyo sifaynta al-shabaab hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna ceeldheerna ku soo noqon hadda waa siday uga huleeleen isku soo wada duubo muuqaalada alkataa'ib ee dagaalada caynkan ah ka soo saarto ayaa lagu tilmaamaa waran sumaysan oo dhabarka looga taago madaxda dowladda federaalka maadaama markii uu dagaalka dhaco kadib ay jeediyaan dowladda federaalka madaxdeedu hadallo ay kaga been sheegayaan wixii dhacay balse alkataayib ayaa muuqaal iyo maqal ka soo saarta qaabka uu dagaalka u dhacay iyo cidda guushu raacday kulan wada tashi ah oo u dhexeeya hoggaanka ah dhaqanka ah iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan walaayada hiiraan ayaa lagu bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
deegaanka biyonef ee dhacaduleedka degmada buulaburde waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo wadatashi ah oo u dhexeeyay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isku imaatinkan ayaa ahaa mid lagu bogaadinayo weerarkii dhowaan ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyo militari oo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona hambalyo u diray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa-ilada ansaarta ah ee ku nool wilaayada galgaduud annagoo ah dhaqanka islaamiga ah guud ahaan gaar ahaan ka tirsan wilaayada hiiraan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin kaga diraynaa mujaahidiinta uga sarray hogaankooda waxaan leenahay wax meesha ka dhacay waa ilaaha ku mahadsan adowgi alla wuu ku baaba'ay dhagar iyo maleeg waxay wadeen ilaah ku fashiliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaah ku mahadsan sidoo kale waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa qabaa'ilka ansaarta ah ee degan galguduud ee kaalintoodii ka soo dhalaalay annagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo ducadiinna ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo garab istaagiinni annagana insha allahu tacala waa idiin soo ducaynaynaa halkaan idiinka soo hambalyaynaynaa gaalada iyo gaal raacna waxaan leenahay leer midda ka dhacday ee hadda u dambeysay waa casharo idiin socdo oo maalinba meel maaragta soo marayey nihaayadana maanta waad u jeedaan waxaan leeyahay marka gaalada guud ahaan wakhtigii daaquudka iyo dasaatiirta iyo anaaniyada way dhammaatay maanta alla tabaaraka watacaala diintiisa isku dhaqankeeda haddaan muslimiinta u istaagnay ilahina inuu taabageliyey shareecada allan hoos hargalayna insha allahu tacaala isku daygiina maanta meeshu mara u jeedaan
waxaa iyagana dhankooda mikrofoonka lagu soo dhaweeyey guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo nabadoon moxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada hiiraan insha allahu tacaalaa anoo ku hadlaya afka nuqbada islaamiga ee wilaayada hiiraan waxaan halkan ka bogaadinayaa malxamadii taariikhda islaamka ka gashay ee dagaalkii ka dhacay ceeldheer oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa soo duuli lagu xasuuqay taariikh ba'an oo muxuu ahay ummadaha ay dib u akhriso doonaan ka dhacday waxaan leeyahay insha allahu tacaala anoo ku hadlaya afkaasi mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala oo guusha raaciyey waxaan leeyahay intii ku shahiiday meesha ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowsi ma'waahum allah ka dhiga gaalada meesha ku xasuuqantayna waxaan leeyahay ma'wigiina waa jahannamo waxaa kaloon halkan ka bogaadinaya oo anoo ku hadlaya afka nuqabada islaamiga ee walaayada hiiraan beelaha tega gobolka galgaduud khaasatan beesha maxamuud hiraab oo ansaarnimadeeda ansaar taariikhi ay tahay beesha murisada oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah iyo beesha wacaysle oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah waxaan isbogaadinaynaa dagaalkii shalay ugu dambeeyey ka dhacay degmada ceeldheer galgaduud runtii waxaan soo koobi karna maaha ama aan halkaan soo bandhigi karno farxadda annaga jirhkayna iyo qalbigayna ku jirto iyo bogaadinta aan bogaadinayna mujaahidiinta ka qayb qaatay ficil iyo qowl intii uu qayb qaadatayba waa bogaadinaynaa raggii meeshaas ku shahiidina shahaadada allah ka aqbalo walaalihii dhaawaca ku gaareen dhaawacooda allah bogsiiyo cadowgii ilaahayna oo shalay la naafeeyey naf iyo maalba la naafeeyey waxaa leenahay allah u siyaadiyo galguduud waxay noqotay qabuuraha murtadiinta iyo qhaniimooyinka laga hela murtadiinta makaan ayay u noqotay aad baan u bogaadinayna waa soo dhowaynaynaa waxaa weli isa soo taraya dadka soo dhoweynaya ee bogaadinaya weerarkii taariikhda galay ee cagta lagu mariyay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud halkaas oo khasaare adag lagu gaarsiiyey dowladda federaalka
olole lagula dagaalamayay kaneecada iyo cayayaanka kale ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed amiin
degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey ololo lagula dagaalamayo cayayaanka oo ugu horeyso kaneecada xaafado kala duwan oo ka tirsan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxaa laga sameeyey ololo kaneeca buufin ah hawshan oo ay iska kaashanayeen wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaa waxay ku soo dhammaatay si wanaagsan iyadoona arrinkaasi ay si weyn usoo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmada jamaame ugu horreyn mid ka mid ah howlwadeenadii ku howlanaa buufinta kaneecada ayaa ka warbixiyey qaabka ay hooshooda ugu soo dhammaatay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay marka hore alla subxaanahu watacaala ayay mahad idilkeeda u sugnaatay inaga dhigay dad muslimiin ah intaa kadib haddaan hore u galo mawluuca aan raba in aan ka hadlo oo ah ololo kaneeca buufin oo ka socotay wilaayada jamaame jubbada hoose xaafadaheeda kala duwan taasoo muddada ay socoto ahayd isbuuc ayna aad u soo dhoweeyeen bulshada oo baahi weyn u qabeen in laga buufiyo kaneecada wayna nala shaqeeyeen bulshada hadday ahaan lahayd u dheganuglaanta shaqaalaha ku howlan kaneeca buufinta iyo inay u sheegaan meelaha ugu daran ee kaneecada gabaadka u ah alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu dhammaatay hawshan waxaa iska kaashaday maktabka caafimaadka jubbada hoose heer gobol ilaa iyo heer degmo iyo wilaayada degmada jamaame iyo guddi xaafadeedka oo si aad ah ula shaqeeyey tiimka shaqaynayay waxayna u kala shaqeeyeen laba xaafadood oo kale ah salaaxudiin iyo ansaaru sunna oo xaafadiiba xambaarsan afar xaafadood alla mahadii maanta ayay inoo idlaatay shaqadii aan ka wadnay xaafadaha degmada jamaame alla ayaa mahad iska leh sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame ayaa si diiran u soo dhoweeyey hawshan kaneeca buufinta ah iyagoona codsaday in loo soo celceliyo howlaha noocan oo kale ah sida lawada ogsoon yahay maalmahan dhan waxaa socday ololo buufin kaneeca oo xagga fayadhowrka ah waa si wanaagsan ayayna noogu dhacday waana ku faraxnay qaabka wax loo qabtay iyo qaabka dadka ay u qaateen waxaan rabaa faydhowrka walaayada jubbada hoose inay sii kordhiyaan aysan ka caajisin annagana aad iyo aada ugu faraxsannahay waxqabadka iyo sida uu noogu dhacay xagga faydhowrka waxaa bulaacadihii iyo geedihii hoostoodii iyo musqulihii iyo guryihii xaafadiyo dhan buufin ayaa lagu ekeeyey waana lagu faa'iido kaneecadii iyo wixii wax dhiba iyo baranbaradii iyo farabadanihii waxyaabah oo dhulka socdayo dadka dhibayo dhan insha allahu waa ku faa'iidnay waxaan arabaa soo dhaweynaynaa walaayada aad iyo aaday u dadaashay waxaan leenahay dadaalkiina halkaas kasii wada annagana waxaan leenahay dadweynaha daannahayna waxaa diyaar u nahay inaan gacan ku siino waxaan u arkaa maktabka faydhoorka caafimaadka ee jubbada hoose howsha hadda uu qabtay hool la filayey loona fadhiyay ahayd in muddo ah insha allahu tacaala waana u taahaynay waxaan broblemna haystay ayay ahayd kaneecada degmada jamaame aad bay u kacsaneed biyihii badnaa ilaa iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyba welina ma dhicinba in oo loo istaago oo la buufiy magaaladan la buufiya geeska gees inuu nin gurigiis iska buufsado waa iska suuragal ahaan jirtay laakiinse ma dhicin maktab istaago oo maktab caafimaad intuu soo istaago maanta shaqadan u qumo insha allahu tacaala ee magaalada gees min gees inta xaafad ay ka kooban tahay buufiyo wakti ku bixiyo insha allahu tacaala hor umaysa dhicin insha allahu tacaala hadda waa dhacday ilaah mahadii waxaan leenahay insha allahu tacaala ciddii u istaagtay waktina ku bixisay ilaah ka ajirsiiyo marka qadiyadaas in lagu soo celceliyo waa jecelna insha allah waxaan u arkaa howl fiican oo ay wadatay maktabka caafimaadkeeda walaayada islaamiga ee jubbada hoose marka howl fiican ay qabatay hooshan oo kaneca buufinta aadan ugu baahnayn oo degmadan waxaa weye kanecadeeda iska badan haddii ay ahaan lahayd isheegadii hadda biyo ku jiro alxamdulilah hooshaas ay qabteen waa ku faraxsana waan soo dhaweynaynaa waxaanan macnaha codsanayna in nagula soo celceliyo hooshan ay socoto waxaan hadda le ku qaban ilaan laga dhigin mar walba ulu insha allahu hoosha maktabku iska xilsaara duulayana ku celceliyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaa horay sidan oo kale howlo kaneeca buufin ah uga sameeyay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa